aada iyo aad run ahaantii laba arrimoodba waa noo soo baxday horta waxaa xusid mudan inaanu laba dhinacba eedbaa naloo haystaa mid waa midoo eedda naloo haysta waxay leeyihiin dowladdii nambarkan aada sheegteen inaan hoos u dhacdnay nambarkaa sax ma ah intaan waa ka fiicanna waa ila socotaa soo maaha sida kale mucaaradka waxay leeyihiin suurtagal maaha in maxamed cabdulaahi mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu haysto lixdan iyo toddobo marka anaguna runtii ma shirkii markaan joogo wasiirka warfaafinta kasoo qeyb galay oo aada iyo aada runaantii usoo dhaweeyey cilmi baarista iyo aragtida laakiin anagu maadaama aan cilmi baaris nahay waxaan aada usoo dhaweyneynaa inaan cid walba u eedeysan nahay oo aan runta soo dhigno waxyaalaha hadda soo kordhay oo dadku ay ka wada hadlayaan waxaa ka mid ah in laysku dayo in bareeg laga qaato siyaasiyiintu waxay rabaan ee loo jeesto shacabka danta ay rabaan maxay tahay gabadha degan hooyada degan ninka degan maalan garawe ama kismaayo ama dayniile ama wardhiigley macnaha qofka degan aragtidiisu maxay tahay marka waxaa la gaaray waktigii lagu mashquuli lahaa sideen u farax gelinaa dadka soomaaliyeed ma aha sideen u farax gelinaa qofka siyaasiga waa in marka ujeedadan kala hayn taasay ahayd waxaan ka helnay feedback macnaha runtii aada iyo aada u fiican dabcan wax walbana waxay leeyihiin dhib baa jira ama challenge baa la kulmaysaa runaantii laakiin feedbacka aan helnay aada buu u fiican Waayo, marka eh, yaa si gaara idinkula soo xiriiro ku dhahay warbixintiinu saa u dhigteen maaha oo dowladda xaggeeda ama dhinacyada kale si gaara dowladda ma raba inaan hadda had eh, telefishinka anoo jooga inaan magacyo kula wadaago laakiin aragtida eh, way jirtaa aragtiyadaas oo xataa mucaaradka iyo dowladduba shirka way joogeen Eh, run ahaantiina eh, way duuban tahay afkaarahaas kala duwan ma raba hadda inaan ku mashquulo magacyo laakiin eh, sideedaba anagu sideedaba runtu waxay tahay inay qof walba ka qoslida ma ahan laakiin waxaa muhiima in wax lagu saleeyo waaya Aragtiyada.
garsoorka waxaa uga hadasheen soo nacam ma kusoo hadal qaadeen garsoorka waxaa sheegteen inuu meesha ugu liidataa absolutely arrimaha garsoorka markii la fiiriyo waa meelaha eh, iyo la dagaalanka musuq maasuqa garsoorka eh, dadka kalsoonidooda ilaa xad soddon iyo toddoba meelahaasi hoos u dhacday Eh, waxaana dareemi kartaa markii horena xaguu jooga markii hore dabcan eh, ma xasuusta nambarkii laakiin garsoorku waa meelaha dowladdu ay u baahanta inay wax kaga qabato oo ay ugu liidato waxaa kaloo ka mid a la dagaalanka musuq maasuqa dadka rumaysan eh, ilaa afartan iyo sideed wey macnaha la dagaalanka musuq maasuqa dowladda inay dhab ka tahay waxaa kaloo iyada laftigeeda xusin mudan xagga dhaqaalahoo kale dowladda shacabku way aaminsan yihiin inay arrimaha dhaqaalaha wax ka qabanayso oo ay ku tilaabsanayso horumar marka waxaa aada iyo aada u muhiima in lagu kor istaago oo la yidhaahdo okay sideen garsoorka wax uga qabanaa amniga aan wax uga qabanaa la dagaalanka musuq maasuqa sideen wax uga qabanaa si aan kalsoonida shacabka hor ugu soo qaado waaya eh, su-aasha ugu dambeyso kalsoonida ay idinku qabaan soomaalida iyo kalsoonida idinku qabaan international community-ga ee fariintiina laga yaabo inay gaarto ama aad ugu tala gasheenba waa intee weli mm, baaritaan noocana ma samayseen idinkoo magacaan leh ma shaqayseen weli farsayd ahaan eh, baaritaankan hadda ka hor baan baaritaan sameynay eh, oo aan beesha caalamka lawadaagnay En, eh, sidaan kuu sheegay macnaha soomaaliya laftigoodu macnaha aada iyo aad bay macnaha usoo dhaweynayaan dabcan eh, credible qof walba oo la yiri kalsoonidaada hoos ay u dhacday waad garan kartaa En, eh, qofku uu- uu uu isweydiinaya maxaa keenay sababtu maxay tahay laakiin waxaan aada iyo aada ugu faraxsannahay Eh, beesha caalamkana markii la fiiriyo labada shirkadood oo isla socota ipsos oo shirkada caalami ah iyo farside oo is- is- isku duuban waxay keentay kalsoonida lagu qabo cilmi baaristan inay macnaha aada u sareyso oo xabkii shuruudihii loogu talagalo cilmi baarista ay kasoo baxday